ardayda dhegeystayaal waxay la soo dareynaysaa laba xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
abbaare saacaddu markay ahayd siddeedda subaxnimo ayaan ka cambabaxay magaalada xudur anigoo la socday guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka bakool oo maalmahan howlobiyo dhaaminna uu ka sameeyey dadka ay abaaraha saameeyeen oo ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada tan xudur intii aan waddada kusii jirnay ayaa waxaa indhehayga qabanayeen dhul abaaraysan oo aad u qalalan iyadoo xoolaha aan dhulkaasi ku arkayn ay ahaayeen kuwo aad u liitaa tuulooyinkan aboore iyo gubudgaloole oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada xudur markii aan tagnay waxaa nagu soo xoomay dad u badan haween iyo caruur oo doonaya inay biyo ka helaan booyadaha guddiga halkaasi gaarsiiyey qaar ka mid a dadkaas aan la hadlay waxay ii sheegeen in biyahan hadda lasoo gaarsiiyey aysan ku filnayn labaatada jaarta may habaaraadhayda heelay intaa dadka gohohaya waaba shamber idi beri biyi uni heragayna silayki wareegdaani hata biyini ninjani madangan misi boyda goja noolan dad iduunyaba ooman may ku fadaane dawlad cusub hata dhalati gaar ahaan madaxweynaha farmaajo may ku fadaane ini biyahan yahooba dad iduunya biyi luwaysinyi booyadoo lishaani walmana taardaasu jirgaan jirgaanko madilijey af an waraabme wal isudalaaw mala hoolo mal waraabiyaa idma deyraaw anna yuusuf aliyo udoowa dhiya ree gubudgalowla soona gubudgalowla dadka ka noola aha waana ka dhaladii hatana roogo aha abaar xun silaca ee ilaahiya wadadoor niidhiidi hoola baktijo wal jiidohay turaab ilaahay gaal i gaasda baktijo wal jiidohay hata ciyaalka oomaan leedahay balaamay oo aa dhowlahatay hata umulay oolay dhimatayadii uni jeebilisagaaday la duugiya jaram hata halboydood madina niinshani halka boydood mayan iibta mo hayne ulow ulowaan iibta mo hayne maylan jirgaan deero hataa maniijaru oo jirgaan haliinko iskaba helaa maniijaru gudoomiyaha guddiga gurmadka kormeerka ee biyodhaaminta ee gobolka bakool malaaq cabdiraxmaan iyo xuseen cabdi yuusuf ayaa fariin u diray cid kasta oo samafal ah inay soo gargaaraan dadkan biyo la-aanta u baaba'aya way dhiiday gede i bakool i qiibtan oo ismaamulka etoobiya walaa goday intaa ku jara hiiraan dadki degan ay hoolo dhaqdi degan ay taa kayaanta meelweel baada marta hoolo hagaas eh hoolo dhammaday oo dad ooman hatta way dhataa ku qaadnay dad ooman oo ooma dila fadi ma doonta orooranka bay ha ku naqdi beelokal orooranka jeeda dhataa ku qaadnay marka waa in sheegay jaaliido oo soomaaliya guud ahaan gaar ahaan jaaliidan oo reer bakool walwalba hatta way ku daray uunka waa in sheegay beelantii oo
insha allah walaa unahaynoonu geysiyaan walaay kale arday mayle heedaha samafalka iyo dowladda federaalka ilaa kuwa fur galbeed dadka muslimiinka jaalido roog dadkan yola dhaladeen oo deegaankan dhaladi ini maybwaa arday hillaga hatilika jaar argahayan langmi halbooyid abooda si langmi kumbooyidood aboodon si lambwalaa ilaahay ku qaada inimu sugmahan inka deegan dowladaanahanka deega
inkastoo aan si aada uga warhayay islamarkaana aan arkay saamaynta abaarta haddana qudhaydu markii aan halkaasi gaaray waxaa si aada ii taabatay dhibaatada ka dhalatay abaartan oo dhinac kasta ka saamaysay nolosha dadkan maxamed xasan cabdiraxmaan